بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى نبyina mحmd وعlى آlه وصحبه وسلم amا bعd qال المصنف رحimه الlه taعaalى وkma sida أnhu أn اllaha aleh muxyii u noolaynaayo almowta kuwii dhintay bacdamaa kii kadib axyaa asaga nooleeyey istaxaqa ilaahay wuxuu mutaystay haadaa kana lisma isamah isankana qabla ixyaa'ihim soo nooleyntoodii ka horba kadaalika sidaasi oo kale istaxaqa huwa alla waa mutaystay isma alkhaaliqi khaaliqii isimkiisii qabla inshaa'ihim ayaga bilowgoodii iyo abuuritaankoodii ka hor way dalika arrinkaasi biannahu bisababi annahu ana allaha alleh calaa kulli shayin shay kasta korkiisii qadiirun awoodo waay wa kullu shayin shay kasto ilayhi ila allah alla xaggiis ayaa faqiirun u baahan yahay wa kullu amrin arrin kasto calayhi alallaahi alla korkiisii yasiirun waa u sahlan yahay waa fududsihay laa yaxtaaju allaah uma baahna ilaa shay-in shay xaggiisii laysa ka midlihi allaah midilkiisii shay-un ma ahaanin wa huwa alle assamiicu waa midku maqlid badan albasiiru arag badan waay khalaqa huwa alla waa abuuray alkhalqa khalqigii ayuu abuuray bicilmihi cilmigiisii ogaalkiisa ku abuuray waqadara ilaahay waa qadaray lahum khalqigii aqdaaran qadarayaala ayuu qadaray wadaraba ilaahay waa yeelay lahum khalqigii aajaalan ayuu u yeelay walam yakfa walam yakaf yakfa sa walam yakfa ma qarsoona calayhi cala allah ilaahay korkiisii shay-un shay qabla an yakhluqa inuusan abuurin ka hor hum khalqigii wa wacalima alla waa ogaaday maa wixii hum addoomaha caamiluuna shaqaynayaan qabla an yakhluqahum ayaga abuuritaankoodii ka hor ayuu ogaadayba wa amara ilaahay waa faray hum addoomihii ama khalqigii bidaacatihi daacadiisayuu amray wa nahaahum waa u diiday waa ka nahiyey can macsiyatihi macsiyadiisii xaggeedana addoomaha alla waa u diiday wa kullu shayin shay walbo yajrii huwa shayga wuxuu ku soconayaa bitaqdiirihi taqdiirillaah alla qadaradiisa ku dareersanaya iyo wa mashiiyatihi mashiiyat illaah alla doonitaankiisa ayuu ku soconayaa wa mashiiyatuhu alla mashiidii mashiiyatullah alla mashii'adiisna tanfudu waa mid fulayso waay laa mashii'ata mashii'e iyo doonitaan lil cibaadi addoomaha uma sugnaanin ilaa maa kii mooyaane shaa-a alla doonay lahum ayagoo la doonay famaa lam famaa shaa-a ilaahay wixii asaga doonay lahum addoomaha la doonay kaana waa uu ahaanayaa maagaasi wamaa lam yashaa wixii ilaahay aan doonina lam yakun huwa maagaasi maba ahaanayaba yahdii huwa alla waa hanuuninaya man yashaa u cidii doono wayacsimu waa ilaalinaya idii doono wayucaafii waa caafinaya idii doono allah fadlan fadla dartiiso minhu xaggiiska ahaaday wayudilu alla waa luminayaa man yashaau cidii doono wayahdulu waa dullaynayaa cidii doonana wayabtalii waa imtixaanayaa cidii doonana cadlan adaalad oo minhu alla xaggiisii ka ahaatay darteedii waay wa kulluhum addoomaha dhammaantoodii yataqallabuuna waxay ku godgodoomayaan fii mashiiyatihi alla mashiiadiisii dhexdeeda fii mashiiyatihi mashiiyat illahi ay ku godgodoomaan bayna fadlihi fadligiisii beenkiisii iyo wa cadlihi ay ku godgodoomayaan wa huwa alle mutacaalin waa mid ka sarreeyo cani aladdaadi waxyaabaha didka ah xaggoodii iyo walandaadi waxyaabaha nidka ah xaggoodii ilaahay waa ka sarreeya laa raadda mid celinaayo liqadaa'ihi uma sugnaanin waayo ama laa raadda celiin liqadaa'ihi ilaahay xukunkiisii uma sugnaanin walaa mucaqiba mid cirbinaayana lixukmihi uma sugnaanin allah xukunkiisii walaa qaaliba mid heeg qaalib noqonaayana uma sugnaanin liamri amarkiisii allah aamanaa waan rumaynay buu dhahay musanif bidaalika kaasa soo sheegay kulligii kullihii dhammaantiisii wayqannaa waan yaqiininay anna kulla mid kastoo min cindihi cindi illaahi inuu ka ahaaday way ka dhacay ayb musanifku raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay wa kamaa anahu muxyi lmowtaa bacdamaa axyaa wa kamaa sada annahu wuxuu ka hadlaayay musanifku raxmat ullaahi calayhi allah sifaaddiisii inay tahay azaliya sida asaga u yahay ama daatadiis u tahay azaliya isim kasto ama sifo kasto mar horay inuu ku sifaysanaa weligiisina ku sifaysanaan doono asmaa'ada qaar ka mid a tusaalahaan u keenay oo isimka khaaliq la yidhaahdo allah ma aha mid faa'iidaystay markii khalqiga abuuray kadib isimka baari la yidhaahdo ma aha allaha mid faa'iidaystay markii ee soo dariyey makhluuqaadka lixdaathi albariya markii soo dariyey kadib mid faa'iidaystay ma aha horay ayaa allah tabaaraka wa tacaala rubuubiye macnaheeda u lahaa ayadoo aysan jirinba wax rabbi loo yahay markaasi khaaliqnimada horay ay ku sifaysanaa macnaheeda u lahaa ayadoo aysan jirinba wax markaasi makhluuqa oo aysan jirin la abuurayba sida marka saasa meesha ku xidhintahay waa kaamaasaas una wakamaa sada annahu ana allaha alle muxyii u soo noolaynaayo almowtaa kuwa dhanteen bacdamaa kii kadib axyaa isagoo soo nooleeyay waay wakamaa sada annahu ana allaha alle muxyii u soo noolaynaayo almowtaa kuwii dhinteen kuwii dhinteen yaa soo nooleynaa yaa soo noolaynaya yaa soo nooleeya allah waay bacdamaa axyaa soo noolayntii kadib soo noolayntii kadib sida kuwii dhintay u soo noolaynaya waay soo noolaytaan bacdamaa axyaa la leeyahay waa tii hore oo allaha addoomaha nooleeyay min alcadam waay ma jiri jirin soo maaha maray soo bilaawadeen yaa soo nooleeyay ayagoo aan jirinba cadam ku sifaysan yihiin aan jirin yaa ahaysiiyey oo soo nooleeyey isaga soo maa haddana markii oon soo noolaadeen way dhiminayaan soo maa dhammaantoodii oddooma markii ay dhintaan haddana yaa soo noolaynaya allah waay marka allah e e haddana soo noolaynaya saasaa laga wadaa bacdamaa axyaa waxaa laga wadaa marka bacdamaa axyaa min alcadami noolayntii asiga waayataan xaggeeda ka soo nooleeyay gadaasheed sidii markay dhintaan asig u soo noolaynaayo ayaa laga wada marka istaxaqa waxaa mutay allah haadaa kana lisma isankan ah wax noolaynta ah goorma qabla ciyaa'ihim way soo noolayntoodii ka horbu soo noolayntoodii hore min alcadami ka soo nooleeyay ka hor muxuu ku sifaysanaa ama wuxuu lahaa ismu lxayaati som ismu lxayaa isimkaasi waa lahaa wax noolaynta isimkeed muxyilmowta waa lahaa waa ku sifaysanaa haddana markii dhintaan kadib waa soo noolaynayaa soo noolayntan dembe haddana hee ka hor baaba ku sifaysanaa waay tii tan dembe ka horna waa ku sifaysanaa tii hore ka horna waa ku sifaysanaa kadalika sidaasi oo kale istaxaqa huwa alla wuxuu mutay isma alkhaaliqi ayaa mutay qabla inshaa'ihim ee makhluuqa abuuridoodii i bilaawataankoodii ka hor ayaa ismu lkhaaliq allah u lahaa tabaaraka wa tacaala saddexdii madahbood ku jirta inay salay aan soo marnay muctasilidii iyo cashaa'iridi maaturididi iyo ahlosunna wixii sifaadda alleh hee iyo asaga daatadiisii ee ay ka aaminsan yihiin dalika marka arrinkaas buu soo sheegay oo dhan biannahu bisababi annahu ana allaha ba calaa kulli shayin wax walba dushoodii qadiirun awoodo darteeda ku ahaaday waay maxaa yeele ilahay wax kasta waa awooda wax kaste waa awoodaa wa kullu shayin shay walbana faqiirun waa mid baahan ilayhi ila allah ilahay xaggiisii u baahan waayo wa kullu shayin shay walbo ilayhi ila allahi xaggiisa faqiirun waayo faqiirun haddaad soo hormarsiidid oo ilahda ku tacloojisid faqiirun macnaa waa soo baxayaa sidana waa sahlay waayo wa kullu shayin shay walbo faqiirun waaya mid baahan yuu u baahan yahay ee ku tacloojido ilahi ilahi ee sah faqiirka ilahi ila allahi u baahan yahay agee lagu tacloojiyay faqiirka soo maha haddii oo sideeda ku wadana ogow laakiin ilahi mar walba inay ku tacalluqdo faqiirka wa kullu shayin shay walbo ilahi ilalah la xaggiisa faqiirun u baahan yahay shaygi waa mid walbo wax kasta ilaahay ay u baahan yihiin wax allaala hee wax oo wixii nool wixii aan noolayn wax kasto ilaahay waa u baahan yihiin wax ilaahay ka maarmaayo maba jiraanba wa kullu amrin amar kastana yasiirun waay waa fudus yahay yasiirun ay sahlun waa mid sahlan calayhi ala allah ilaahay dushiisii amar kasta waa u sahlan yahay amar ilaahay ku culus ma jiro sidaas wa waayahay haddii la yidhaahdo arrin dhan waay yasiirun haddii ficlan laga dhigana ficil kastoo ilaahay dushiisii waa u fudus yahay waay arran markii laga dhigo waa u fudus yahay arran ahaan ficil ahaan markii laga dhigana waa u sahlan yahay waay wax ilaahay ku culus maba jiraanba wa kullu amrina mar kasto yasiirun waa fudus calayhi ala allah ilaahay dushiisii yasiirun waaye waa mid u fudus xagga ficil ahaan waa mid u fudus xagga arran ahaan waay u sahlan wax ilaahay ku culuse maba jiraanba waay laa yaxtaaju uma baahna ilaa shayin laa yaxtaaju huwa allah uma baahna ilaa shayin shay xaggiisii uma baahna wax asaga u baahan yahay ma jiraan laakiin shay ashyaada asaga ayaa ilaahay u baahan yihiin ayaga ayaa ilaahay u baahan ashyaada ilaahay waa u baahan yihiin yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu alghaniyu lxamiid laysa ka milihi alla miilkiisii shay-un maaha icraabteeda iyo khilaafkeeda wax badana soo marnay waa la ogyahay laysa ka milihi mili illaahi allah mid u dhigmo ama milihi alla milkiisii shay-un ma aha laysa ka milihi mili illaahi allah mid u dhigmo ama allah hee shay-un shay u dhigmo ma jiro waay laysa ka milihi allah ka mili illaahi alla milkiisii shay-un ma ahaanin oo shay allah u dhigmo lamid ah ma jiro dhinaca walba waay daat ahaan wax ugu dhigmo malaha afcaal aha ficil ahaan wax ugu dhigmo malaha asmaadiisii wax u dhigmo malaha iyo asbafaadiisii intaba wax u dhigmo ma jirto waradun calaa maada calal mushabiha mumathila radun cala almumathilati walmushabihati ay ku tahay oo qolada ay dhaheen allah ku shibahayan makhluuqaadkiisii ayaa lagu radinayaa qoladaasi ayaa lagu radinayaa wa huwa alle asamiicu waa midkii maqlid maqlid badan waaye albasiiru arag badan alle wuxuu leeyahay asmaa'o ism kastana wuxuu leeyahay sifo laga qaadanaa kullu ismin yatadamanu sifatan waa ism kasta sifo ayuu dibniisan yahay oo gudu gudihiisa ku jirto idan asmaa haddii alla loo sugay ayadan u sugtay sifaadna way u sugtayba ayadana radunay calaa man cala lmucatila ilaahay asmaadiisii kuwa diidan ama ee tactiiliyeen in sifaadiisii ay radisku tahay culimmada qaar waxay dhaheen wa huwa asamiicu lbasiiru waxay soo galayaa hee anwaacu tawxiid halaaa anwaacu tawxiid athalaatha saddexdii bu waa soo galayaa wahuwa asamiicu lbasiiru wahuwa asamiicu lbasiiru labadan ism e waxay soo waxaa soo galaya e ثلاثة التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة سدح ذبوي سوقلين توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات به ويسوقليان كل جودي ويسوقليان tusaale ahaan ismigan oo ah assamiicu wuxuu leeyahay macaaniyo oo saddex ah saddex macaaniyaal uu leeyahay ism samiic hee tuطlaqu calaa alaaati macaani la yidhahda ismigan oo samiic ah waxaa lagu iطlaaqayaa ee saddex macni ismu samiic yuطlaqu calaa alaaati macaanin saddex macniyo ayaa lagu iطlaaqaa anta buu noqdaa waayahay macniga koowaad almudriku lilmasmuucaat yaa ka mid ah macaniyaashiisii waxaa ka mid ah ismu samiic asamiice waxaa ka mid ah macaniyaashiisii almudriku lilmasmuucaati waa midka heleelaayo wax kasto la maqlo wax kasta oo la maqlo idan haddii saas la yidhaahdo wax kasta oo la maqlo waa mid heleelaya waaye la yidhaahdo wuxuu soo galaya tawxiidu alasmaa wasifaat sida meeshaan oo kale waaye aayadan oo kale waaye tawxiid alasmaai wasifaati waa ku jira markaasi tawxiid alasmaa wasifaati waa soo galayaan kulligood ilaahay wax kasta waa maqlaa wax kastana waa ogyahay wixii maqlayna waa la ogyahay soo ma wax kasta la maqlo waa maqlayaa wixii maqlayna waa og yahay he waaya macnaha labaad luqi idlaaqay waxaa waaye ijaabatu adducaa ijaabatu adducaa'i ducada ajiibadeedina waa lagu macneeyaa macne labaad waa ijaabatu adducaa ijaabatu adducaa ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha la samiicun caliim in allaha la samiicun caliim ilaahay wax kasto waa ajiibayaa waan ogyahay macneheeda ayaddaasi waa maqlaya maaha ilaahay e la samiicun waa mid ajiibaya waaye ducooyinka caliimun waana og waaye adducaa tawxiid kee soo galaysaa tawxiid ulibaada tawxiid ululuhiya ayaa soo galaysaa adducaa waa tawxiid aluluhiya waay tawxiid aluluhiya waay idan tawxiid uluhiyana waa soo galay ismii samiiciga ahaa macnaha saddexaad lagu iطlaaqaya waxaa waaye xifdu awliyaa'ihi almu'miniina xifdu awliyaa'ihi almu'miniina allah owliyadiisoo mu'miniinta ah xifdiintoodii ilaahay waa midka xifdinaya owliyadiisii oo mu'miniinta ah sidaasiina waa lagu fasiray sida ilahay uu dhahay tacaala tabaaraka wa tacaala inanii macakuma asmacu wa araa asmacu wa araa inanii macakuma asmacu wa araa muuse iyo walaalkiisii markii u diraayay fircoon xaggoodii ilaahay saasuu dhahay inanii macakuma asmacu wa araa asmacu hee waan idin xifdinaya wa araa waan arkaya waa idin ilaalinaya wa wa araa waan hee arkaa waan maqlaa maxaa laga wadaa saas marka waan idin xifdinaya anaa idin xifdinaya idin ilaalinaya waaye anaya idin xifdinaya waaye waa idinka warka waa idin maamulaya xifdiga maamul waay soo maha xaggee ka soo galay marka tawxiid ka galaya rububiya waa shako kuma jirto idan antaba way soo galayaan wahuwa samiicu lbasiiru tawxiidka saddexdiisii nooc dhammaan way soo galayaan basiirkan waa saas isagana lamid ah sida isimka samiiciga ayuu lamid yahay saddexdaasi macaani waa lagu iطlaaqay idan marka aayaddan waa dastuurkii ahlusunna waljamaca fi asmaaءi اllahi wa sifatihi waaye kaasi waaye asagoo allah tabaaraka wa tacaala asmaa iyo awsaaf leeyahay haddana ma shibahayaan allah makhluuqiisii awsaaftiisii asmaadiisii waaye waana la sugay asmaadii sifada loo sugay mana shibahayaanna waana laga anfiyey tashbiih way tamhiil waaye khalaqa huwa alluwa abuuray alkhalqa ay almakhluuqa waaye khalaqa ilaahay waa abuuray alkhalqa ay almakhluuqa waay makhluuqi ayuu abuuray bicilmihi cilmigiisii ogaalkiisa ku abuuray ogaalkiisii cilmigiisii ayuu ku abuuray oo asagoo og yahay abuuray asagoo og yahay ayuu abuuray tabaaraka wa tacaala waqadara ilaahay waa qadaray marka khalqa allaha makhluuqiisii ka mida allaga allah aan ogeyn asigoo aan ogeyn abuuray oo ka qaldamay ma bijiraba ogaalkiisii oo cilmigiisii ayuu ku abuuray khalqigoo dhan cilmi iyo aqoon uu leeyahay cilmigiisii waa saaxaashadiisii ayaa laga hadlayaa waqadara ilaahay waa qadaray lahum lilkhalqi ama lahum lilmakhluuqi makhluuqihe aqdaaran waay qadarayaalo aqdaar ayaa u qadaray waay waqadara ilaahay waa qadaray lahum lilkhalqi khalqigii aqdaaran ayuu u qadaray qadarayaalo ayaa u qadaray waaya qadara u qadaray ama ha ahaado khayr ama ha ahaado shar ilaahay addoomaha wuxuu qadaray qadarayaalo qadarkan waxaa la isku yidhaahdaa afar shay kii laga helay taqriibkii noogu dambeeya afar shay kii laga helay kow alcilmu walkitaabatu walmashiyatu walkhalqu mise waliijaad afartaas isku daray waxaa la isku yidhahdaa qadar waqadara lahuma qadaaran wadaraba ilaahay waa wuxuu u sameeyey lahum lilkhalqi khalqigii aajalan waqtiyo waqti uu sameeyey aajaal wax walba waqti leeyihiin waqtigooda markii la gaaro oo u dhama dhammaanayaan waqtigooda markii uu la gaaro oo u dhammaanayaan waaye wadaraba ilaahay wuxuu u sameeyey lahum lilkhalqi khalqigii aajaalan waqtiyo aajaal iyo muddo muddadaas markii la gaarana ay dhammaanayaan sidaasi ayaa u sameeyey walam yakhfa kama qarsooma calayhi cala allahi alla dushiisii shay-on waay walam yakfa kama qarsoomo calayhi cala allah alla korkiisii shay-on waxba wax ilaahay ka qarsoomaayo maba jiran waaye qabla an yakhluqa abuuritaankiisii ka hor intiuusan abuurin ka hor hom khalqiga waay anti asiga khalqigaasi aan abuurin ka hor waxa ka qarsoonaa oo allaha aan ogeyn oo ka qarsoonaa maba jiraanba ma jirin waay ma jiraan yaa lagu radinaya qolkaas almuctasila bacdu lmuctasila ayaa raddis ku yahay ee waxay dhaheen allah tabaaraka wa tacaala khalqigani abuuritaankiisii ka hor waa ka qarsoomaa laakiin markii khalqiga abuuray ayaa khalqigii ogoon u yeeshay laakiin ka hor khalqigani ogoon uma lahayn saasay dhaheen kuwaasa lagu radinayaa madhabkoodii baatilka ah bacdulmuctasila ayaa raddis ku yahay oo lagu radinayaa oo lagu radinayaa cilmi markii addoomaha abuuray u kordhay ma laha oo horeyna ka qarsoonaa addoomaha markii abuuray he kadib le u kordhay maba jirba allah tabaaraka wa tacaala qoladaas ale maa min faqratin ma jirto masaa-isha musanifka ka hadlaya ilaa qorahe waxay ku tahay raddi wacalima ilaahay waa ogaaday maa wixii hum addoomaha caamiluuna shaqaynayaan waa ogaa qabla an yakhluqa aw inuusan abuurin ka hor way hum addoomaha addoon kasta mase qof kastoo asaga abuuray mase wax kastoo abuuray asaga wixii samayn lahaayeen abuuritaankaani oo khalgan abuuray ka hor buu ogaa qof kastoo wixii samayn doono shaqadiisii noqon doonto hee intii asagaan abuurin baa ogaa markii asaga abuuray kadiba ogaaday qofkan wixii samaynayana ma jirto iyadana yaa lagu radinaya goladaasin badariya waaya allah tabaaraka wa tacaala marka addoonka iyo camalkiisii isaga ayaa isla abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun wacalima ilaahay waa ogaaday maa wixii hum ayaga addoomaha caamiluuna shaqaynayaan qabla an yakhluqa intiisun abuurina ka hor waada hum ayaga abuuritaankoodii ka hor hum ayaga abuuray ka hore ayaa ogaa wa amara ilaahay waa amray hum addoomaha marka ilahay wax ka qarsooma ma jirto wax yar wax badan wax aad samaynayso hee wax asagaan ogeyn ma jirto qofkii dhinto waa og yahay qofkii dhasho waa og yahay geedkii dhasho waa og yahay calaantii geedka ka dhacdo waa og yahay calaantii dhaqdhaqaaqdo waa og yahay ficilkaada xarakaadkooda waa og yahay wax allaalo wixii asaga abuuray wixii ay ka dhacayaan xaggoodii kullihe kulliyaad iyo juziyaad antaba waa ogyahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa waa waasa ilahay tabaaraka wa taala calima ma kaana wamaa yakunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakun maxaa loo daliisana masaladaasi walow rudduu lacaduu limaa nuhu iyo aayad kale maxaa dhahday aayadda ma itakhada allah min waladin wamaa kaana macahu ma ilaa aakhir alaaya saxiix waa ka mid a dilida loo daliishanayo wa amara ilaahay waa faray hum addoomihii bidaacatihi daacati illaahi waaye ilaahay daacadiisa ayaa maray فعل المأمور طعم لرضا فعل المأمور ترك المحظور وأمرهم إلهي وافري أضوما بداعته داعي سيوفري أمر وافري واي بداعته الله داعي سيوفري أضوهم أضوما بداعته يوفري أضوما داعي سي إن ديعان أيوفري يوفري واي wanahaahum ilaahay waa u diiday addoomaha can macsiyatihi macsiyat illaahi waaye macsiyada alleh xaggeeda waa ka reebay waa u diiday in macsiyo ay sameeyaanna waa u diiday raallina kuma aha allah tabaaraka wa tacaala in addoomihiisii macsiyo ay sameeyaanna uma ogola raalli kuma aha raallihe kuma aha waay waxyaar haddiis ku tahay waadan wanahaahum can macsiyatihi ah ha bashir bashir adiga can macsiyatihi ya jibriida ha waxay leeyihin ayaga cidanku waa majbuur wax laga reebaya ma laha waxba ka shaqaynaya ma laha maxaa yeelay ilaahay wuxuu raalli uu ku yahay macsida naftirkeed ayaa raalli ku yahay ay qabaan maxaa yeelay hee wax allaal waxay doonkan samaynaya waxa isaga shaqadiisi maaha wa amarahum bidaacatihina yaa radis ku tahay wa amarahum bidaacatihi qadariyada ayadana addoonka ficilkiisa isaga waxiisa samaynaya isaga ayaa abuurtay bay leeyihin isaga ayaa is amray aamirna isaga leeyahay maamuurna isaga leeyahay dheheen ayaa radis ku tahayeen idan labadan faqar ee wa amarahum bidaacatihi raddun calal qadariya wanahaahum can macsiyatin jabrun raddun calal jabriya wa kullu shayin shay walbo wa kullu shayin shay walbo yajri wuxuu ku soconayaa bitaqdiirihi taqdiirillaahi allah qadarkiisa ku soconaya iyo wa mashiiatihi mashiiatillaah ilaahay mashiiadiisii ayuu ku soconayaa shay walbo wa kullu shayin shay walbo yajri waa soconayaa bitaqdiirihi taqdiir illaah alla qadar taqdiirkiisa ku soconaya iyo wa mashiiyatihi mashiiyati illaah alla mashii'adiisii ayuu ku soconaya waay usulu ahli sunnati waljamaca fi lqadari sabcatun ay dhahaan culamada qaar usulu qadarkii uu ku jira weliba mashiiyadii gaar ahaan usulu ahli sunnati waljamacati fi lqadari sabcatun usuulu ahli sunnati waljamacati fi lqadari sabca waa toddobo kow alimaanu asalka koowaad alimaanu bicumuumi cilmi rabbi subxaanahu wa tacaala aliimaanu bicumuumi cilmi rabbi subxaanahu allah cilmigiisii caamnimadiisii rumaynta la rumaynaayo waayo fainahu qad aclima maa kaana wamaa sayakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun fainahu qad aclima maa kaana wamaa sayakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun asalka labaad aliimaanu biana allaha subxaanahu wa tacaala kataba fi lowxi lmaxfuudi كل شيء الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء أصل كسدهات الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى الإيمان bicumuumi khalqihi allaha khalqigiisii ama abuuritaankiisii caamnimadeeda wax walba inuu sidahee abuuray qof kale wax abuurayna aan jirin waay aliimaan bicumuumi khalqihi subxaanahu wa tacaala asalka afraad aliimaanu bicumuumi mashiiyatihi subxaanahu wa tacaala aliimaan bicumuumi mashiiyatihi subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo allaah mashii'adiisii caam inay tahay wax walba oo dhaco ilaah inuu doonay ama khayr haadaan ama shar haadaane kama laasimayso haddii ay shar shar tahayne inuu raalle ku yahay iraadadana noo imaan doonta taqsiimkan insha allah idan alimaan aliimaanu bicumuumi almashii'ati subxaanahu wa tacaala shan aliimaanu biana lilcabdi mashii'a cala alxaqiiqati aliimaanu بأن للعباد له مشية على الحقيقة رمين للرمين آيو أضامها إن مشي إليهن على الحقيقة حقيقة هان إن مشي إليهن دونتان إليهن الإيمان بأن للعباد مشية على الحقيقة وهي تابعة لمشية الله سبحانه وتعالى لكن استقلالا أمرها إيه وهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى مدك لحات أصلك لحات الإيمان بأن سائر أفعال الله وخلقه وأمره سبحانه وتعالى تقع لحكمة وقو ومهم جدا الأصل السادس وهو الإيمان ورمين بأن سائر أفعال الله إله أفعاشي سيؤدن وخلقه إله أبوركي سيؤدن wa amrihi ilaahay amarkiisii oo dhan subxaanahu nasixnaahi wa tacaala sareeye taqacu inay dhacayso lixikmatin xikmo araadahaa subxaanahu wa tacaala araadahaa subxaanahu wa tacala ilaahay doonay ilaahay saanahee waa ka dhacday laakiin isaga lama jeedin wax la dhahay ma laha asagaa doonay xikmada ka ku jirta laakiin ogow xikmad la-aan ma barsi soconayso ilaahay afacishiisii xikmad la-aan ma soconayso ilaahay amarkiisii xikmad la-aan ma soconaayo allah abuurkiisii xikmad la-aan ma socdo taqacu lixikmatin araadahaa subxaana wa tacaala asalka toddobaad ugu dambe aliimaanu bicadami tacaarudi bayna asharci walqadar kii taqriiba kusoo qaadanay waay aliimaan bicadami tacaarudi rumayn waayo taan iska hor imaansho la waayo la rumaynayo bayna asharci walqadari qadar iyo sharciga inaysan ka hor imaanaynin marwa qadarka iyo sharciga inaysan iska hor imaanaynin rumayna rumaynayo waaye wa annahu laa yasixu liaxadin an yaxtaja bilqadari calaa tarki e awaamiri sharci wa annahu iyo shaniyan laa yasixu inaysan ansaxaynin liaxadin qofna aan u ansaxaynin an yaxtaja inuu xujaysto bilqadari qadarka u xujaysto calaa tarki awaamiri sharci calaa tarki awaamiri sharci sharciga awaamirtiisa katagadeedi ka tagadeedi in qadarka qofna inuu u xujaysto aan u ansaxaynin waay lix toddobadaasi asal waay ku dhig وكل شيء شيء والبيجري وصنع بتقدير تقدير الله يقصنع ومشيئته ومشيئته مشيئة الله هنا تنفذ ويفليس وحقر استاقي كرم لها مشيئة اللي وحقر فرهر استاقي كرم جرا من يوي ومشيئته مشيئة الله الله مشيئة سنة تنفذ هي مشيئة سوى فليس لا مشيئة مشيئة lilcibaadi oddoommaha uma sugna ilaa maakii mooyaane shaaa huwa allaaha lahum oddoommaha u doonay mooyaane wixii isaga la doonay inay sameeyaan ama inay doonaan mooyaane wax keligood ayaga e mashi ay leeyihiin ma laha wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waay meeshaa ku xidhan tahay mashiicada addoommaha waay waxa keligood gaar u leeyihiin ma jirto oddoonku mashiicadiisii ma fulayso ilaa bitaqdiirih allah ilaa biidnih allah mooyaane waxaana samaynaa ma samayi karto ilaa haddii ilaahay hee ku gadoro inaad samaysid ku edmo mooyaane sidaasi waa radduna qadariya soo maa famaa wixii oo shaaa ilaahay lahum addoomaha la doonay kaana huwa magaasi wuu ahaanayaa wamaa wixii oo lam yashaa huwa alla aan doonina lam yakun huwa magaasi ma ahaanaayo warka dhan saas wayba waa yahay yahdii ilaahay waa hanuuninayaa man yashaau qofkii uu doono hanuunintiisii waay qofkii inuu hanuuniyo doono waa hanuuninaya allah tabaaraka wa tacaala hidaayadan waxay leedahay dhowr macne saddex macnoay leedahay walhidaayatu tutlaqu calaa ciddatin min cadadin min almacaani tacbiir ahaana walhidaayatu tutlaqu calaa cadadin min almacaani hidaayada waxaa lagu idlaaqayaa e macaaniyaal oo dhowr ah macaaniyaal oo dhowr ah macnaha koowaad waa alilhaamu waay alhidaaya bimacnaa alilhaamu alhe ilhaamu aladii yajcalu lmakhluuqa yafcalu maa yunaasibuhu waay الذي يجعله يجعل المخلوق يفعل ما يشاء الذي إلهام كاسو يجعل يلايو المخلوق المخلوق يفعل إنو سميو ما وحي أي يناسبه هو أسيقر ديكمو سيادو جوكتو ايه حلوه هنونين قلبي هذا لغو سوري ديا وحي أديك دنكو آئنات هي سمي ستيت سما إلهي يقول إلهامي لذا هذي يقول إلهامي وحاس hanuun yaa kuga hanuuniya waxaas inaad samayso wanaaga ah oo dantaadii ah ilaah tabaaraka wa allah tabaaraka wa tacaala waxaa loo daliishanayaa qowluhu tacaala waladii qadara fahadaa waladii qadara fahadaa waay shay kasta qof kasta wma shay kastoo wixii munaasab u ah e oo dantiisa ilaahay waa asiga ku ilhaama ku hanuuninaya ayaa ku hanuuninaya waay macnaha labaad waa alirshaadu wadilaala macnaha labaad waa alirshaadu wadilaalatu hanuunin iyo tusiin waxaa laga wadaa hanuun oo bimacnaa alirshaadu sawaabin toosin ah iyo wadilaala tusiin waay lagu toosiyo maysan maysan mar ma la tusiyo waxaas waxaas waay waxaan la yidhahdo taas maxaa loo daliisana qowlu taala innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim macnaha saddaad waa altawfiiq ila alxaqi waasawaab معنى التوفيق إلهام بمعنى آه هداية بمعنى التوفيق إلى الحق والصواب إن لغو هنوني قف كاني صد حق أيوه اللوافجيو صد حق أيوه صوابك أيوه لوافجيو واي waayahay walakin- taas maxaa loo dariishanayaa walaakin allaha yahdi innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa tan dembe laakiin waxaa inkiray tan dembe hee almuctazila almuctazila hidaayatu tawfiiqi walirs- eh, hidaayatu tawfiiqi hee waxaa inkiray in lagu fasiro hidaayada bimacna tawfiiq almuctazilatu ayaa inkireen ayaa diidan ayaa diidan waxay leeyihiin hidaayat tawfiiq munba jirta hidaayat dilaala walirshaad keli a jirtay leeyihin iyo tii ka hore ama hidaayat tawfiiq way inkirayaan almuctazila ayaga radis ku tahay marka aayaddaasi meel laka maraayo ma laha waayahay yahdii allahu wuxuu hun- hanuuninayaa man yashaau ciddii doono wayacsimu waana ilaalinayaa wayucaafii waa cafinayaa arrinkaasi xaggee ka ahadahe fadlan minhu ilahay ku ga- ku gallalaystay fadlan fadla dartiisa oo minhu ilahay xaggiisii ka ahaday qofka ilaahay markii caafinayo markii ilaalinayo markii hanuuninayo asiga iraadadiisii waay qof wax ku leh ama wax siistay oo laga bedel ahaan looga qaadanayo hee ma jirto waay inuu qofkaani arrinkaasi munaasab u yahay asaga doone asaga yaqaan allah tabaaraka wa tacaala wayudilu al waa luminaya man qofkii oo yashaa asaga doonon waa luminaya wayakdulu waa dullaynaya qofkii asaga doonon garabkiisa ka baxa waya- wayabtalee waa imtixaanaya waa ibtilaynaya cadalan cadaalad darteeda arrintaasina he dulmi kuma allah cadlan minhu waay qofkan waxaas mooyaane intaas loo galo mooyaane si kale munaasab uma ahaba asaga yaqaana qof kasta wixii munaasab u yahayna allah tabaaraka wa tacaala wa kulluhum oddoommaha dhammaantoodii yataqallabuuna waxay ku godgodoomayaan hee oo fii mashi fii mashii'atihi allah mashii'adiisii waaye sidaas waa wa kulluhum odoo khalqigii dhammaantiisii yatu- yataqallabuuna wuxuu isku rogrogayaa oo ku godgodoomayaa fii mashii'atihi mashii'ati illaahi waay allah mashii'adiisii dhexdeeda bayna fadlihi fadligiisii beenkiisii waay fadligiisi beenkiisa fadliga hidaayadii iyo caafiintii iyo ilaalintii waay soo ma waa hida- fadli waay iyo waa cadlihi cadligiisi beenkiisii waay lumintii iyo dullayntii iyo ibtiladii waaye haddii ku sameeyana hee cadaalo way cadlilay waaye dulmi ma aha tabaaraka wa tacaala waay. waxuu laga- waxaa laga leeyahay xikmada ku jirto waay wa huwa allah mutacaalin waay waa mid sarreeyo muxuu ka sarreeyaa can iladdaadi jamcu diddin addaad waay jamcu diddin did addiddu huwa almukhaalifu midkaa minkaas ka khilaafsan kasoo horjeeda la yihahda did addiddu huwa almukhaalifu addaad marka waa jamca didooyin waay iyo walandaadi alandaad waa jamu niddin waadana waniddu huwa almithl waay waniddu huwa almithlu mithl waay nid- nidkana aniddu waa alandaad waa jamcu niddin wanidnu huwa almithlu wadidnu huwa almukhaalifu did laba shay iska soo horjeeda la yihahdaa habeenkii iyo maalintii dabki iyo biyihii waay wixii la midka ah waxa aan eh, iska soo horjeeda la yihahdaa aan is arki karin nidna wixii isku dhigma la yihahdaa idan labadaba ilaahay waa ka sarreeya wahuwa alle mutacaalin waa mid ka sarreeyo can iladdaadi didyaalkii xaggoodii iyo walandaadi nidyaalkii xaggoodii intaba waa ka sarreeyaa laa raadda celin liqadaa'ihi uma sugna laa raadda waay celin liqadaa'ihi qadaa illaahi ilaahay qadaagiisii uma sugnaanin waay alla qadihiisii qof celin karo ma jiro waay alla qadihiisii qof celin karo ma laha waay addaad yaa ku sameeyey ka mid ah faraqda ka mid ah yaa ilaahay u sameeyey did oo sidaas wax u abuurayo wax u abaar wax u abuurayo al al musawiruun waa la dhihi kara lakin intii aan soo marnay oo taqriiban kusoo marnayba haye waa tafid ya se see ku sameeyeen lid see ilahay ugu sameeyeen asga abuuray dhaheen muctazile iطlaaqaas miya mise qadariya ka wada qadariya ma ka wada muctazile ma soo galaysa sax waay waxay dhaheen ilaaho oo sida allah wax u abuur wax u abuuraya jireen jira ilaahu nuuri wa ilaahu dulmati dhaheen soo maha did ay sameeyeen shaka kuma jirto waa caddahay did ayaa u sameeyeen majuus alqadariya majuus hadi umma kullahay majuus waa qadariyad waay noocumwaas waa isku mid leh waaya qadariyada iyo majuusiyada meelaha badan bara qadariyada iyo muctasilada meelaha badan waa issoo hoos galan meelaha qaarna way ku kala tagaan ayib qoladaasi waay adadaad ay u sameyen tabaaraka wa tacaala sidii allah wax u abuuro ayaa sharti i kheerka allah ayaa abuuray ayagana waxay dhaheen laba ilaaha ayay jiraan kale mid sharta abuuraa iyo mid kheerka abuuraya haddana ilaahu nuuri iyo ilaahu dulmati did ay u sameyen sheeka kuma jiro andaadna dad badan u sameeyay soo ma andaad ee wuxuu sameeyay wax badan waay la raadda celin li qadaa'ihi qadaa' illaah ilaahi qadihiisi celin uma sugna oo cid celin karto ma laha waay cid celin karta ma laha waay walaa mucaqiba mid cirbin karana lixukmihi xukmi illaahi walaa mucaqibana ma jiro mid cirbinaayo lixukmihi xukmi illaahi ilaahay xukunkiisii qof cirbin karo ma laha waay ilahay xukunkiisii qof cirbin karo ma laha waayo wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wahuwa sariicu lxisaab qofka haro iman karo ma laha waay xukunkiisii tabaaraka wa tacaala sharci ha ahaado ama kowri ha ahaadee laakiin sharci qof diidi kara waa dhici karta soo ma asaga ki allah kama hortagi kara laakiin qof diidaayo waa dhici karta xukunka sharciga walaa qaaliba liamrihi walaa qaaliba mid qaalib noqonaayo ma jiro liamrihi amrillaah ilaahay amarkiisii qof ka qaalib noqon karo ee ma laha waa amarkiisii he alamru waa jamcu awaamir waay ma aha bimacnaa jamcu alumuur amar marka yirado laba macno waa lagu idalaa soo ma amar bimacnaa ee amar oo jamciisi noqonayo awaamir markaas maxaa waay waa la sfaray soo ma iyo amar oo jamciisi noqonayo bimacnaa alumuur arrimo way kala duwan yihin soo ma kan hadda meeshaani bimacnaa umuur ma ahane waa bimacna awaamiro jamciiska kii ahaa awaamirkii laga wadaa walaa qaaliba mid la qaalib noqonayo ma jiro liamrihi amrillahi ilaa amarkiisii waaye aamanaa waan rumaynay buu dhahay musanifka bidalika kii la soo sheegay oo dhan naquulu fii tawxiid illahi laga soo bilaaba kullihii dhammaantiisii waayqannaa waan yaqiininay anna kulla mid walbo min cindihi cinda allaahi ilaahay agtiisii xaggiisa inuu ka ahaaday ayaan rumaynaynaa kulligood intan dhammaantoodii waay waanna muxamadan cabduhu waay wallahu subxana wa taala